hay-ad sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay uga hadashay dad Itoobiyaan ah oo ay ku tilmaantay in lagu dilay xuduudda ay wadaagaan dalalka Yemen iyo Sacuudiga hay-adda waxay ciidanka Sacuudiga ku eedeysay inay laayeen boqolaal tahriibayaal Itoobiyaan ah oo ku jiray socod tahriib ah isla markaana doonayay inay sharci daro ku galaan Sacuudiga marka la dilayo tahriibayaasha xabashida ah waxay tallaabeen xadka Sacuudiga waxaana lagu qabtay gudaha dalka kuwaasoo nafta la dhaafiyey sida laga soo xigtay hay-adda waxay warbixinteeda ku muujisay in dadka Itoobiyaanka loo dilay si arxandara ah qaarjintoodana loo adeegsaday waxyaabo qarax iyo qoryaha boobayaasha loo yaqaano ilo kale oo tahriibayaal ah waxay sheegayaan inay indhahooda ku arkeen meydad dad Itoobiyaan ah oo yaala agagaarka xuduudda ee gudaha Sacuudiga qaar ka mid ah goobjoogayaashu waxay sheegeen inay arkeen meydad qolfof sii noqonaya oo ay xayawaanadu cuneen dowladda Sacuudiga ilaa iyo hadda kama hadal sidoo kale ma jiro war ka soo baxay dowladda Itoobiya oo ku aadan arrintan laakiin waxaa xusid mudan Sacuudiga inay dilaan dad badan oo ay Soomaalidu ka mid yihiin marka ay xuduudaha ka tallaabayaan xataa waxaa jiray afartameeyo qof oo Soomaali ah oo ay dil ku xukumeen kuna eedeeyeen inay mukhaadaraad waddanka soo geliyeen waxa ay hay-adda Human Rights Watch ay uga hadlayso oo keliya Itoobiyaanka la dilay aysan u soo hadal qaadin dadka kale ee muslimiinta ah